cunaqabateyntii hubka ee saarneyd soomaaliya tan iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo labadii ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay gelinkii dambe ee shalay oo jimcaha ay qaadeen markii uu soo baxay go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay ee wax kabeddelka loogu sameeyey laguna qaaday cunaqabateyntaasi hubka ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa khudbad uu ka jeediyey tv-ga ku hadla afka dowladda waxa uu sheegay inay u tahay habeen taariikhi ah ummadda soomaaliyeed haddii la qaaday ayuu yidhi cunaqabateyntii hubka ee muddada soddonka sano ka badan saarneyd soomaaliya maanta waa maalin weyn oo kale oo taariikhi ah oo aan dadka soomaaliyeed la raba inaan la wadaago walaalayaal sidaad ogtihiin kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadii markii dagaalada sokeeye dalka ay ka curteen ay ka baaheen oo dagaalada sokeeye ay jireen burburkii dowladnimada kadib golaha amniga jamciyadda qurumaha ka dhexaysa soomaaliya waxay kusoo rogeen cunaqabateyn hub soomaaliya inaan hub la geyn karin si loo badbaadiyo dadka soomaaliyeed noloshooda oo hub waaweyn oo laisku sii halligaa aanan loo helin nasiib darro cunaqabateyntaasi sagaashan iyo labadii bilaabatan way soo socotay muddo dheeray soo socotay way isbabadashay waxyaaba badan oo kalea kusoo kordhay laakiin kow iyo soddon sano aa laga joogaa maalintii cunaqabateynta nala saaray kow iyo soddonkaa sano cunaqabateynta wayna saarnay meelo badanna dabcan faa-iiday ka lahayd meelo badanna culeysi ayay ka lahayd maanta waxaan rabaa dadka soomaaliyeed aan u sheego cunaqabateyntaas horta soomaalida saaray waxay ahayd cunaqabateyntii ugu dheereed ee taariikhda u n-ka weligeed dowlad la saaro ama dal la saaro ay ahayd taariikhda u n intay jirtay oo dhan kow iyo soddon sano waxaan hadda sii garowaynaa soddon sanadkii soddon iyo labaad dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo sanadkii soddon iyo labaad cunaqabateyn hub inaanayna saarnayn maanta waxaan rabaa dadka somaaliya inu sheego dalka soomaaliya dhammaan waa laga qaaday cunaqabateyntii hubka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisa ay awood u yeelan doonto in ay ka adkaato al-shabaab oo ay hesho hubka ay u baahan tahay si ay ula dagaalanto dalkaaynu maanta wuxuu xor u yahay intay awoodeennu la eg tahay hubkii aan rabno inaan soo iibsanno caalamka aan ka soo iibsanno waxaan maanta fursad u haysanaa dalalkana kaalmeynaya ee saaxiibada ah ee walaalaha ah hub kasta oo aan weydiisano inayna siin karaan oo aanan ka xallibnayn hubka waana laga joojiyey marba inaana laga soo qaaday nidaamkii hubka loo maamulayay ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay maalin walba wixii naga dhimanna waana lagu soo kabayay laakiin meelaan soo gaarnay nala yiri dowladda soomaaliya waa mas-uul way qaadi kartaa mas-uuliyadda hubka adduunyadana khatar kuma noqonayo hubkeeda dadkeedana khatar kuma noqonayo hubkeeda dowladda soomaaliya way maareyn kartaa shuruuc iyo nidaam iyo maxaanku raha siyaasaad ayaa hubka aan u dejin aan leenahay dowladdu way ku adadkaan doontaa xakamaynta iyo ilaalinta hubka iyo qulqulka hubka uu dalka kusoo qulqulaya intaba si lamida sidaasina ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa isna khudbad laga sii daayay isla tv-ga dowladda waxa uu sheegay inay tahay tallaabo lagu farxo go-aanka golaha amniga ee qaramada midoobay uu qaatay markii ugu horreysay tobannaan sano kadib waxaa sharaf i ah inaan naftayda iyo shacabka soomaaliyeedba ugu hambalyeeyo cunaqabataynta hubka ee laynaga qaaday caawa cunaqabataynta hubka ee caawa security councilka inaga qaaday waxay ina saarayd muddo aada u dheer laga soo bilaabo kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii waa cunaqabatayntii ugu dheerarka badnayd ee abid security councilka uu dal saaro waa go-aan taariikhi ah oo aan muddo dheer ka dhowr sugaynay dadaal badanna u galnay ilaahayna ugu dambaystii caawa inoo xaqiijiyey cunaqabataynta hubka oo la qaado soomaaliya maxay ka faa'iideysaa waxaan ka faa'iideynaa waxaan fursad u helaynaa inaan si casriga u qalabayno ciidankeenna ayada oo aynaan caqabad kala kulmaynin ayada oo aan laynoo kala xulaynin hubka ee nooca aan hubka doonno aan ku qalabaynayno ciidankeenna waxaan awood u yeelanaynaa inaan dalka ka xorayno khawaarijta si fudud maadaama aan markii hore isku awoodunahayn dhinaca qalabka marka laga fiiriyo iyo hubka waxaan insha allah ciidankeenna ku qalabayn doonaa hub casri ah oo awood u yeesha in durbadiiba laga nadiifiyo dalka khawaarijta waxaan sii wadaynaa oo noo fududaan doonta horumarinta iyo dhisidda xoog xoogga dalka soomaaliyeed oo ku filaada inuu xuduuda dalka iyo amnigiisaba gacanta ku dhigo haddaba maxay ka dhigan tahay in la qaaday cunaqabatayntii hubka ee soomaaliya ambasador axmed ciise cawad waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya waxaan goor sii horreyse weydiiyey inuu sharaxo ahamiyadda soomaaliya ay u leedahay cunaqabataynta hubka oo la qaado waxay ka dhiganaysaa ka dhignaanaysaa marka waa mare waxay xoojinaysaa sovereigntigeeni waxaynu noqonaynaa dad ay ka yar ay ka yaraadeen maxaa la yihahdaa cunanqabateynada saaran ta labaadna waxaynu noo suurtagelaya waxyaabihii soomaaliya iyo ciidamadeeda ay ka cadanayeen oo ahayd inaynu heli karro gobol culus oo ciidamada soomaaliya ay yeeshaan inaynu yeelano ayaa suurtagal noqon doonta inay taasi ay tahay wax waktiga kan maaragtay maxaa la yihahdaa suurtoobi karaa ama waktiga dhow faa'iido leh iyo in kaleeto waa waa wax laga doodi karo oo dadka qaar baa qaba in ilaa la helo institutions ama hay-adihii arrimahaas ka shaqayn lahaa sida wasaarad gaashaandhig oo xoogan oo wasaarad ahaan u jirta ciidamo habaysan inay dhibteeda iska leedahay inay suurto gasho soomaaliya ayaa muddo aada u dheer waxaa saarnaa cunaqabateynta hubka waxaana la saaray sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo labadii wakhti bilow ay ahayd colaadii soomaaliya ee dowladdii dhexe hore ay ku baxday markaasi oo ay cusboonaayeen dagaalada ahliga ah sidoo kalena hogaamiye kooxeedyo hubaysan ay ka jireen oo xoogan koonfurta soomaaliya wixii intaasi ka dambeeyey dowlad walba oo timaado waxa ay afka ku haysay sidii loo qaadi lahaa cunaqabataynta hubka ee soomaaliya si markaasi ay xor ugu noqoto inay dunida inteeda kale ka soo iibsan karto ama la siin karo hubka ay u baahan tahay si ay ammaanka iyo kala dambaynta ugu soo celiso gacanteeda